بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الهجرة إلى الحبشة حبشة هجردي صحاوي وهاجرتي waxaa keenay hijrada waxaa keenay dhibkii ay maanta u geysteen nimankii mushrikiinta uma ka joogay mu'miniintii markay islaameen oy arkeen diintii inay fidayso marka hadday fidana ayaga iyo maaragtay qabqablanimadoodii inayna soconaynin bay arkeen marka waxay isku dayeen diinta in la hor istaago waa kuwii dadkii dhibay qofkii hadda dad oo qabiilo ahaan u difaaca aan haysanin aada baa loo dhibay marka saxaabadii in badan marka waxay ku qasabtay inay haajiraan oy diintooda la baxsadaan oo xabashay u haajiraan falama ishtada albalaa-u markay dhibaatadii ay adkaato dhibkii iyo imtixaankii markuu u adkaaday adina allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu u idmay lahum saxaabadii fi lhijrati inay u haajiraan u qaxaan ilaa ardi alxabashati dhulkaa xabashada la yihahdo dhulka hadda la yaqaano waayo kolley waxaa weeye dhulkan hadda ay wada haystaan ma aha dhulkoodii n waxaa weeye waa n dhulka xoogaa buuraleydaa wey dhinacaasunba iyagu ay deganaayeen laakiin isticmaar badanay ku haysteen dhulal fara badan ilaa yaman xataa markaa isticmaar bay ku haysteen wahiya fii karbi maka xagga galbeedka makay ku aadan tahay bayna albeledeyni labada beled oo maka iyo xabasho saxaari dhul saxaaraha udhexeeya saxaari suudan ayaa udhexeeya iyo walbaxri alaakhidi min alyaman badda maaragtay yaman ka timaado ila alqalzam qalzam meesha la yihahdo waa tuulo adiga meelahaas masaarida agtooda ku yaalo yacni iila iyo duur marka duuruseenina waa meelaha sinai meesha maaragtay baxrul axmar marka oo labada farood camal oo ka yeesho meelahaas xeebahaas tuulo ku taallaa qalzam la dhihi jira ma garatay khaliiju alcaqaba iyo khaliiju suways ilabaaka laba farood yeesho oo halkan dhexdaana far saa u dheer tahay halkaana ay saa maaratay fardhe marka midda khaliiju alcaqaba dhah midda khaliiju asuways marka dambaati inta la qoday ilaa baxar al abyad almutawasida u dhow moogta faransiiskii inta qodeena marka kanaalka suways waa kuwa sameynaya si labadii badan la isugu furo oo doomihii iyo maraakiibtii maaragtay isaga shiraacdaan marka baxr alqalzam ila alqalzam marka marka hore baxr alaxmarka waxaa dhihi jiray baxr alqalzam oo tuuladaas maaragta yani meesha siinaa dhuur siinaa ku taalla meeshaas ayaa lagu magacaaba marka marka baxrulqalzami u aqoon jireen waana badda hadda lal baxru laxmar oo baabulmandab intay indian ocean kasoo leexato oo maaragtay dhinacaan barbare iyo maaragtay boosaaso iyo soo marta haddana sidaa maaragtay yani yaman u marto marka dhinacna waa asia iyo sacuudiga xiga dhinacan kalena afrikaa ka xigto soomaaliya haddana etoobiya sudan ilaa masar saasay marka isugu xigaan dhinaceedana waxawaaye waa aasiyo oo yeman iyo sacuudi iyo saas maaragtay isugu xigaan soo maha dhinaca kalena marka iyo sudan maya sudan dhinaca africa soo jirtaa nacam dhinacna maaragtay soomaaliya iyo xabasho iyo sudan saas hadda eritrea hadda eritrea martaa marka xabasho hadda animar ma marto nacam wahiya fii qarbi maka bayna albeledeyni saxaari sudan saxaaraha sudaana udhexeeya iyo walbaxri alaakhidi min alyamiin min alyaman badda yaman ka timaado ila alqalzam tuuladaa qalzam la yihahdo oo meesha badda masaarida ay ku dhammaato oo khaliija suways khaliij alcaqaba meelahaas tuulo ku taalo xeebta ayaa qalzam la yihahdo marka badda dhan ba iyada loogu magac daray fa kaana wuxuu aha awala man kharaja qofkii ugu horreeya oo baxa faaran bidiinihi isagoo diintiisa la cararayo ila alxabashati u baxa cuhmaan bin cafaan radi allahu canhu cuhmaan bin cafaana ugu horreeyey wa macahu waxaana la socotay zawjatuhu xaaskiisii ruqyatu binta rasuulillahi eedaa la socotay wa tabicahu nnaas dadkiina waa dabagale marka way dabakaceen marka waxaad ka dareemee inuu dhibku badan yahay sababtoo banu umeya waa qabailka ama lafaha ugu waaweyn oo ugu tiro badan ayay ahaayeen cuthmaan radiallahu canhu banu umeya ka dhashay marka meesha waxaa dareemaya inaan qabiil iyo aan la isku dayneyn ilaahayna waa kii laa yarqubu fiikum wain yadharuu calaykum laa yarqubu fiikum ilaa walaa dim hadday idinka adkaadaan qaraabo iyo qabiilnimada idinku dayn maayo soo maaha hadda dadka mujrimiinta wadaadadiiyaa qabyaaladu ku jirtaa xoogaa laakiin dadka mujrimiinta hadday qabsadaan mid u qabiil midka dhegta dhiigga u darayaan laakiin wadaadadii wadaadadii xoogaa ayaga shooye shooye waa laga kari la-ay laakiin gaalada iyagu waxa waaye mar iyo fujaarta hadday mar ay maaragtay diin dhinacay uga soo wada jeedaan mooryaanta wada saaxiib gebigood wixii diin lay kasoo horjeedaan nacam marka haddii uu qof uu laandheernimo uga magangelayo cuhmaan bin cafaan uga nabadgeli lahaa quraysh sababtoo abu sufyaan iyo ragga maqaawiirta hogaamiyaalka ilma adeer ahaayeen qaraabay ahaayeen nacam wa qiila waxaa lihi bal awalu man haajara ilaa ardi lxabasha abu xabasho qof aada waxaa ugu horeeyey abu xaadib bin camar bin cabdishams bin cabdiwud ibnu nasr ibnu malik ninkaasaa ugu horeeyey uma kharaja waxaa baxay jacfar ibnu abi aalib jacfar cabdillah cali walaalkiis radi allahu canhuma iyo wa jamaacaatun iyo koox kale radia allahu canhum wa ardaahum ayay u baxeen fa kaanuu waxay isku noqdeen markii la isu geeyo cadadkii meesha aaday nayfan wa thamaaniina rajulan ma garate dhowr iyo siddeetan nin oo macnaha haweeno ay la socdaan xaasaskoodii iyo wadakara wuxuu sheegay maxamed ibnu isxaaq maxamed isxaaq waxaa saaxibu siir siirada dhanba ninka aabbaha u aha waaye saaxibu lmaqaazi wasiira oo aada mutakhasis u aho looga dambeeyo mar alla markii siiro looga hada waxad arkee ayadoo laleeyahay maaragtay maxamed ibnu isxaaq marka kitaab uu leeyahay almaqaazi la yiraahdo marka siirada aada ugu takhasusa marka faqiihna waayo axaadiida fiqigana aada looga wariya aada u cilmi badnaa laakiin xoogaa tadliisa ku jira oo axaadiida iyo tadliisiya marka haddii uu fa kaana wuxuu awalu man kharaja faaran bidiini ila lxabashi isagoo diintiisa la cararayo qofkii baxo xabasho aaday cuhmaan bin cafaan radi allahu canhu wa macahu sawjatu ayaa la jirtay ruqiyatu binti rasuulillah wa tabicahu nnaas dadkii baa raacay wa qiila bal waxaa la yihi awalu man haajara ila ardi alxabasha abuu xaadib bin camr bin cabdishams bin cabdiwud bin nasr bin malik ninkaasoo haba layihi uma kharaja waxaa baxay jacfar bn abi aalib wa jamaacaatun iyo kooxo kala baxay radia allahu canhum fa kaanuu waxay ahaayeen nayfan wa thamaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan qof oo gabole haweeno ay la jiraan wadakara wuxuu sheegay maxamed bn isxaaq fii jumlati man haajara ilaa ardi alxabash dadkii xabasho u haajiray waxaa kamid ahaa buu yihi abuu muusa alashcariy cabdullahi bni qasninka la yiraahdo marka hadalkaasina sax maahan ibnu kathiir wamaa adri mana ogyiri maa xamalahu calaa haada arrintaa waxa ku xambaaray inay saa ka noqoto isagoo mutakhasis ku ah maqaasida iyo siirada waa wax la yaabla fa ina haada amrun daahirun waa arrin muuqato la yaqaano laa yakhfaa calaa man huwa duunahu fi hada shan dad asaga kaga liita xagga siirada oo aan sidiisoo kale mutakhasis aan ugu ahayn ayaaba og bou dhahay seeb ku dhici kartaabuu dhahay waqad unkira dalika calayhi ankara caleyhi lwaaqidi ninka waaqidi la yiraahdo oo isaguna siirada iyo ka hadla laakiin xoogaa daciifa ayaa ku inkira iyo wagayruhu oo min ahli lmaqaazi dadka duulaamada nabiga iyo siiradiis wax ka qoro ah wa qaaluu waxay dheen ina abaa muusa abaa muusa inamaa haajara min alyabal ila alxabash ilaa cinda jacfar markii hore abuu muusa reer yaman oo ahaa xabashuu usoo haajiray jacfar abi aalib oo soo haleelay kabacdi jacfar abi aalib iyo dadkii xabasho u haajiray intay soo kaceen ayay nabiga waxay kusoo gaareen gaswatu khaybar sanadkii maaragtay toddobaad meelahaas oo khaybar la furanayay halka ayay marka nabiga ay ugu yimaadeen buu dhaha marka taasaa mashhuur ah nacam kamaa jaa dalika musarixan bihi musaraxan bihi fi saxiixi min riwaayatihi radi allahu canhu sida ayba maaragtay ay arrintaas ay saxiixa bukhaariga ay kusoo aroortay isagoo abuu muuse uu caddaynayo oo macnaa inuu jacfar abi aalib oo xabasho uu kasoo haleelay oo la soo haajiray markaa khaybar ay nabiga ugu yimaadeen caleyhi salaatu wasalaam intaas marka waxay ahayd hadal yara oo maaragtay uu ku naqdinayay maxamed ibnu isxaaq wuxuu leeyahay isagoo nin weyn oo mutakhasis ah arrintaas oo kale qaladkaas oo kale inuu ku dhaco waxawey wax laga filaya maa laakiin waa midda iran carabto likulli jawaadin lahu kabo nin kastoo deeqsi ah mar uun xoogaa oo maaragtay u bukhayla oo xoogaa maaragtay maanta ih waxba ma hayo mar buu yiraahdaa nacam nacam haye fanxaza almuhaajiruuna muhaajiriintii waxay u dulmeen oo macnaa u haajireen ilaa mamlakati asxama annajaashi ninkaa boqorka asxama la yiraahdo oo najaashi loo nisbeeyey marka najaashi waxa weye nin alla ninkii qabsada maaragtay xabasho waxaa lihi jiray najaashi magacaas oo lahaa waa taytal boqorada ay leeyihiin soo maa sida ninkii qabsada maaragtay ruumna qaysara la dhihi jiray ninkii qabsada maaragtay furusna kisra la dhihi jiray xata al-aan ruushka waa kuwa isticmaala dowladihii shuuci kastoo tasaar sooma dhahaan tasaarku waa qaysara laga keeno weli ruushka marka intaan hadda lenin aysan qabsan hadda lafteeda qaysar la jadiid ahaysa soo maaha putin waa qaysar cusub wa macnaa nidaamkii hore qiyaasarada ku noqday oo shuuciyadii waa utuwa nacam haye fanxaaza almuhaajiruuna ilaa mamlakati asxama marka asxama waa magaciisa annajaashi marka daahirka waxaa loo fahmayaa inuu boqorka guud oo xabasho oo ninkan ahaa laakiin waxaan arkay tuba qaarkood oo odhanaya isagoo waxau ahaa maaragtay yani mandiqow haysta maahane boqorka guud oo baar xabasho ma ahayn wa ilaa hadduu asagoo boqorka guud ahaan lahaa kaana lahu taahiira usugnaan lahaa nacam laakiin nimankaas waa niman aada yani diintooda kirishtaanka aada mutacasibin ugu ah iyagoo awal maaragtay risaaladii ay haddana muhaajiriinta u tageen haddana wax ka islaam waa yaryihin weli waxa weye maaragtay nasraanimadoodii ayay maaragtay ku macagagsiin weli ay sii fidinayan fa aawaahum ninkaas wou soo dhaweeyey wa akramahum wouna karaameeyey isaguna mu'minoo noqday laakiin atbaacdiisi way ku raaci waayeen laakiin sida isagu heraqle ma u yeelin heraqle waa fahmay risaalada nabiga caleyhi salatu salaam inay xaq tahay markuu niqaash dheer abu sufyaan oo la yeeshay oo weydiiya nabiga axwaashiisa oo weydiiyey oo markii dambe waxau yihi ninkaa nabi waayo dhah haddii oo saas sheegayso inaan meeshaan aan joogo suuriyo joogo marka asagaa qabsan doona diintiisaa qabsan doona sidii bay noqotay boqoradii isugu yeeray dadkii ku-xigeenadiisii waxau yihi nabigan aan raacin ase ku wada qayliya markay ku qayliyeen mamlakadiisa u dhaqeen wuxuu yihi kaale kaale yii waa idin imtixaana yiri diintiin inaad ku adagtiin iyo in kale markaas inta looloo soo wada sujuuday oo halkii kufrigiisa kasii wata dad badan yacni waxaway iyagoo diinta fahamsan ay manaasib iyo adduunye iyo shaydaannimo ay ka dooranayaan ninkaas waa buruuf gareeyay risaalada nabiga inay sax tahay aqoontii oo kutubtii hore u ahaa inuu nabi xaqa u yahay laakiin adduunkiisi oo ka doortay markaas laakiin najaashi isagu waa uu rumeeyey asxama waa uu rumeeyey isagu laakiin dadkiisa kuma aysan raacin fa kaanuu waxay ahaayeen cindahu aaminiina kuwa aamin ku ahoo muslimiinta aan lagu dhibin ayay ahaayeen falimaa calimat calimat qurayshin bidalik markay arrintaa ogaatay bacathad fii ibraahim ha bacathad way bixiso fii atharihim raadkooda waxay ku bixisay oo macnaa ka daba dirtay cabdullahi ibni abi rabiica nin la yidhaahdo wa camar ibn alcaas bihadaaya hadooyina u dhiibeen iyo wa tuxaf waxyaalo oo qaali ah oo maaragtay hadooyin oo hadiyayaad oo qaali ah min bilaadihim beledkooday ka bixeen ila najaashi boqorkii xabashada loo diray ayagoo raba inuu muslimiinta ay fitneeyaan liyaruddahum caleyhi inuu dadka usoo celiyo oo ayagu ay gacan ku dhigaan oo cadaabaan fa abaa daalika calayhim waa ka diiday soo maha waa hadda saas oo kale qofkii muslim waxay arkaysaa xataa dowladii muslimiinta dhulka gaalada usoo carar noo soo celiyo leeyihin inagaa shuqulkiisa naqaano cadaabayna gaalkii uga sii ciqaab badan yihiin taasna waa dhibaato waayo gaaladii markaa kusii qoslaya idinkii muslimiinaaba is eryanaaye annagaaba idin kala dhexgelayno maaragtay badbaadi idin siinayno soo ma marka way ogyihiin marka iyaguna xerabaan subaxnimada islaamka xer ma ah kada kada muslim iska kala hadin lahaa anaa dhexdeeda inkaga naxariisto inuu yirahdo kuu shamaataysto waxaana isagaa iyagaa samaynayo oo kuwaas iyagaana dadka eryada oo maaragtay oo dhiba hal hal xaboo soo fakadoo meelahan soo galay waxay leeyihiin e kan marta anaka waa lama taaban karo marka dadka waxay le waa kuwaasa kuwii muslimiintana waana eryanahay gaaladiina nala kuma taabanayo waana waxay ugu talagaleen muslimiinta dhexooda inay isku ceebeeyaan marka waxaa la rabaa muslimiinta inay isxariyaan baa loo baahan yahy liyarudahum calayhim inuu usoo celiyo taasi hadiyaadka ugu geeyeen fa abaa dalika calayhim arrintaa waa uu ku diiday mayoher xoogaa nin cadaaladoo ahaa ma garan wa tashafacuu ilayhi markii dambe waxay kasoo galeen oo igu ergeeyeen bilquwaadi min jundihi raggii oo qaa-idiinta oo jundigiisa intay xoogaa hadiyad hoos ka geliyeen ayay yidhahdeen boqorka nagala hadla falam yujibhum ma ajiibin oo ma yeelin ilaa maa dalabuu wixi ay ka dalbeen oo in maaragtay gacanta laga saaro nimankan tiina waa ka diiday waa fiiri asagii waa la hadleen waa ka diid soo maaha haddana wasiiradii iyo dadkii kale maaragtay ay rishwo ay soo siiyeen haddana waa ka diiday dariiq saddexaad gaalada inaysan quusanayso maaragtay bal fiiri fa washow ileyhi markii dambe beenay ka sameeyeen wishaayadu waxa weeye waa kutarkutaan iyo been ayay ka sameeyeen maxay beenta ay diradirahay ka samaan maxay waxay yidhahdeen ina haa-ulaa'i kuwaan yaquuluuna waxay leeyihin fii ciisa ciisa waxay ku leeyihin shaanigiis qowlan cadiima arrin aan maaragtay aan la qaado karin oo ciisay ku xadgudbayaano maqaamkiisay ka hoos marinayaan saasay leeyihiin yaquuluuna waxay odhanayaan inahu cabdun waa addoon ogtada nasaaro waa la joogtaane dhulkeediia joogtaane britaniya haddaa ninka suraan ku tiraahdi ciise maaragtay waa addoon kaanama adoo caayo soo maa sababtaa ilaah ku leeya soo maa haddaad ku tiraahdo ninka raafidiga cali saxaabadoo lamid yahay waxaan kuleey soo ugu mid yahay soo maa waaba macsuum waaba maaragtay wasigii dhammaan haye suufiga haddaad ku tiraahdo war cabdulqaadir waa addoon ilaahay isagaa ilaahay u baahan waxba kuma qab ilaahay bari wuxuu ku leey meelaad uga dhacday weliyada ilaahay tasarufka laho qowdka lacdamka iyo maaragtay iyo koonkaa dham ayagu tadbiiriye maad meelaad uga dhacday marka way ogyihiin gaalada way yaqaan iyaguba nasaaraa dilaya ciisa cabdi ah iyaga agtooda waxay ku tahay meel ka dhacay ku tahay yaquuluuna inahu cabdun ilayhi bal qaala inii cabdullah ataana kitaaba sooma dhihin nacam laakiin waxay yaqaaniin shayaadiinta meesha laga soo galo shaydaanka laga geli yaala fa axdara almuslimuuna muslimiinti fa uxdara almuslimuuna markii dambaa waxaa lasoo xaadiriyey oo la keenay ilaa majlis waxodha ii keena mushaayadan idinka meel aan hubsado indhaheyga aan ku arko adduunka kuturkuteena halaagti soo maa waxori indhaheyga aniga aan ku arko walxaali zaciimuhu muslimiinta zaciimkooda afayahoodana jacfar abi aalib uya radi allahu canhu fa qaala wuxuu yihi maa yaquulu haaulaai maa yaquulu haaulaai kuwaan maxay leeyihiin inakum taquuluuna fii ciisa ciise maaragtay inaad waxxun aada ku leedihiin saasay maaratay ay leeyihiin maxaad leedihiin jacfar ha uu jawaabo wuxuu yiri annagu marka hore su-aalaha ka horeysa waxaynu dad subaad aho diintaadana aan soo gelin diinteena inaad kasoo baxataadina aan soo gelin markaasay ka jawaabeen waxay dhaheen annagu waxaan ahayn dad oo maaragtay baadiyeysan oo asnaamta caabuda ilaah u sharig yeela yaakul qawiyu yaakul alqawiy aldaciifa mina alqawiy mina yaakul daciif ninkii xoog le kan tabardaro cunaya raximka waan goyn jirnay wax kastoo xumiyaan samayn jirnay naati lfawaaxid nabi aan sidqigiisa iyo ammaanadiisa naqaano ayaa noo yimid markaasoo waxoo fararay inaan wixii ilaahay keyrka aan caabudi jirna aan ka tagno oon run sheegno oon xumida ka dhowrsano yaamurnaa bisidq walcafaaf salaada aan tukano wasilat alarxaam iyo nafal haye waldhahay ciisena maxaa ka qabtaan ciise waxaan ka qabnaa o dhahay nabiguna waxa uu noo sheego qur-aanka lagu soo deji waa maxay kaafhayow aqriyo ma garata wadkur fi lkitaabi maryama id intabad min ahliha makaana sharqiya yani sida u uurgalay in ilaahay subxaana watacala malk jibriil usoo diray bay gabadhaas cafiifa ay ahayd oon rag uusan u imaanin ciise inuu cabdullaahi warasuul qortay qaala inii cabdullahi aataanii alkitaaba jacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan qisadii o dhanay u akriyeen suurata maryam kafaay xaynsaas suuradaas u akriyay markuu yihi maa yaquul haa-ulaa kuwaan maxay leeyihiin inakum taquuluuna fi ciisa kuwaan macnaa kuwaan waxay odhanayaan ciisa arrin xunaa ka sheegaysa jacfaraa ka jawaabo fatalaa caleyhi jacfar suuratu kafa iyo cansaad uu ku aqriyay falamaa faraqa markuu suuraddii uu dhameeyey akhada najaashi waxau qaatay cuudan min alardi laan ka mid ma loo tarjumay af carabi af xaashka isku ley inuu yaqaan dhacka carabi waa yaqaana sababto yaman ay gumaysan jireen inay waa yaqaan afxabaashka af carabigana afaal badana ka buuxin fa qaala wuxuu dhahay maa zaada haada qur-aankan oo namax lagu soo dejiyey kuma ziyaado calaa maa fi tawraati tawraad wuxuu ku yaalay walaa hada alcuudu qorigan yarkaa oo kale xataa ziyaado kuma dara macnaa qur-aanka markuu ciise ka hadlay tawraadna oo ka hadlay ilaa tawraad waa lasii waa lagu sii sheega ciise iyo shaanigiisa intaanba uusan ciise imaanin nabigeenana waa lagu sheegay soo ma sida annagaba ambiyada horena lakaga sheekeeyey ayagana ambiyada soo socda waa looga sheekeyn jiray nabi saasaa soo socda ciise sifaadkiisa oo yahay maxamed nabi la dhahaa soo socda oo saa iyo saa oo gebigeed macal nabi macal taabiciisa haddaba soo baxinaa wada raacdaan ay qasab tahay waanakii shalay akri inay yiraahdo nabi uu yiri wa ibna akhiikum waxaan kasoo bixinaynaa nabi oo shaanigiisu oo maaragtay oo oo weyn yahay oo gebigiina aada wada adeeci doontaan ciisena saas kale loogu sheegay marka wuxuu yihi tawraad wuxuu sheegay iyo qur-aanka wuxuu sheegay oo ciise ku saabsan qorigaa yarka xataa ma kula doono intaasoo kale saliiqa yarka kuma kala doono macna waa isku mid waay nacam oo qur-aanka waxasub lama imaanin nasaaradaa waxaan jirin la yimid oon tawraadna ku oolin injiilna kuna qur-aanna ku oolin iyo yahuudda waxaan jirin la timid kuwaana waxay la yimaadeen waa ibnullah iyo waa ilaah kuwaasna waxay dhaheen waa wacalo wiil maaragtay oo maaragtay nabina maahan xumiyaa lagu dhalay labadaba marka wada qaldan yihiin labadaba marka waa qaldan yihin nacam falamaa faraqa akhada najaashiyu cuudan min alardi u qaatay faqaala wuxuu dhahay maa zaada hada calaa maa fi tawraati kuma kordhin walaa hada alcuudu qorigaana uma qaala markaas wuxuu yihi idhabuu baxa fa antum siyuumu biardi dhulkayga aaminaa ku tihiin waxay marka siyuum waxawaaye waa lafdi afxabashya macnaa aaminuuna biardi qofka afxabash yaqaana doo oo jiro ya ma jiraa antum siyuumun biardi siyuum kollay si kale u akriyaa dhici karta macnaa aaminaa ku tihin dhulkeeda nacam marka waxau ku fasira mufasir ibnu kathiir inay tahay macnaa aaminiina inay tahay waxay leedaha hadalka waa xabasho wa hadda iyaga laftooda xabashada kala manaadiqa ma eritreyiini ahaayeen ma kuwaani ahaayeen adiga waxaa loo malaynaa mandiqada inay mandiqada eritrey ay ahayd ya tigrad ahayd miya a nacam waa isku mid iyaga dhan ba asalkooda isku mid islaamka un baa kala duwan maahan ya maxay ka wadaan amiin camale ka wadaan marka nacam faslu muqaadacatu qurayshin ha nacam waqaala camar wacabdullaahi wa qaala wuxuu ku yihi licamar camar ibn camar ibn caas ahay moogta iyo wacabdullaahi ibn abi rabiica wallaahi baan ku dhaartay low acdaytumuunii haddaad isiin lahaydeen dabaran ee yani buur jabal uu kuwada isaguna afxabasho agu leeyahy oo min dahabin ah yaquul wuxuu leey jabalan min dahabin maa sallamtuhum ilaykuma ma idin dhiibaayo huma amara maarata wou faray farudad calayhimaa hadaayaahuma hadaayoodkiiu dhexdha u celiy dha hadaayana kama rabeen warajaca way laabteen maqbuuxiina iyagoo la xoobiyo bishari khiibatin hoog midii ugu xunay ku laabteen iyagoo maaratay ceeboobay oo ticir ay maaratay ku dhacday ayay laabteen faslu muqaadacati qurayshin libani hashim wa bani muqalib markii haddee diintii si kastaba meel kasta ay maaragtay ay ka soo mareen saykan jooga saykan jooga salaam alaikum haye markii ay maaragtay quraysh arkeen diintii oo faafaysa oo la hor istaagi karin ayay marka waxay bilaabeen inay haddana bal waxay yidhaahdaan bal shablana ku day may dhihi jireen ya bal dhinac kale ku day si diinta loo hor istaago kulli wasiilo istiqdaamsadeen marka marka waxay yidhaahdeen waa inaan cunoqabateen aan ku samayno in alla inta nabiga u gargaaraysa oo nabiga difaacaysa marka nabigana waxaa difaaci jiray bani hashim iyo banilmualib banilmualib dadaa wax u malraa cabdilmualib ma aha mualib iyo hashim waa walaalo waayo waa ilmo cabdimunaaf wey amaa cabdilmualib isagu waa ina haashim waayo magacana wuxuu ka soo raa waxaan ihi aabihiis isagoo yar intuu madiino oo hooyihiis urle ka dhintay ayuu adeerkiis mualibaa soo watay wuuna maarnaa markay arkeen wiilkii asaga watay iyo kan yaawaa markaas waa cabdulmualib ay dheheen magaciis waxaa dhihi jiray shaybat alxamd marka banulmualib iyo banu haashim haddaad maqasho ha u maleyn reer banreer cabdilmualib reer haashim maaha reer haashim reer cabdil waa isku mid ee mualib waa laf kale oo haashim la sino ma garat labadaasii marka ay gooyeen uma aslama xamzatu dhibkii asagoo socdaa xamzada ayaa islaamay iyo wa jamaacatun kahiiruuna qolo badan oo cumar uu kamid yahay wafashal islaam islaamkiina waa faafay sababta islaama xamza uu ku islaam waxay ahayd maalinaa abijahal ou nabiga intuu arka calayhi salaatu wasalaam ou si xun intuu u caayey ouna daqa gabar addoonaho nin la yidhaha cabdillahi nu jircaan ou lahaa ayaa aragtay xamzana waxuu acazu fatan fii quraysh wiilka ugu diracsan buu ahaa isagoo ugaarsi ka yimid oo hubkiisa ku raray ayuu soo galay gabadhii marka kiiraa qabato waxay tiri xamzo adiguna meeshaanad ugaarsi iyo ku jirtaaba dhahay wiilka adeerka u ahayd abujahl sida u gala haddaa arki lahayd wallahi waxay tiri ciil baad u dhiman lahayd qisadii uga sheekaysa qisadii marka uga sheekaysa xamzo waaba xanaaqeyba shala maahan daraadi ka noqo abujahl oo naadigii jooga intuu u yimid oo intuu caayey oo seeftiisii qaato jeg jegkasii oo daqay oo yihi haddaad wiilkii ad ku xadgudbaysa wallaahi diintiisaaba ku sugan marka hore kiiray ka ahay abujahl raggaa usoo hiiliyey xamzena waa loo soo hiiliyey abujahl marka daki u ahaa inkaar qabuhu markuu arka wuxuu laba qabli inay tegayso arrintii waa qabuujimay oo dhah xamze anaa gadarnaa ilaa isagu waxuu rabaa inuu dagaalka diin u bedelo wuxuu ka ilaalina dagaalka inuu qabiil noqdo ilaa dagaalka hadduu qabiil noqdo zacaamadiisa meesha ka baxaysa marka inuu dagaalku casabiye noqoto oo ka ilaal may maya xamse anaa ka gardarnaabdha wiilk wiilkiisa adeerkuya si xun baan u galay wuxuu rabaa jawiga inuu bedelo hadhow taktiig kale oo oo maarata ula yimaado kabacdina cumaraa islaamay cumarna sababtu la islaam waxay ahayd asbaab badanaa la sheega laakiin asbaabta ugu weyn waxaa weeye nabigu alxaaqa akrinayo ayuu dhegeysta xaramka u soo galo keligii intuu soo galo suurat alxaaq qur-aankii u ka yaabay wuxuu yii waxaa saan u akrinayo qur-aanka wale qof baliiqaha alif oo macnaa kaahin markaasu ilaah yii aayadii ku tiri walaa biqowli kaahinin qalilwalaa biqowli shaaciri qalil shaacir alifuu dha qur-aanka markaas walaa biqowli shaacirin qalil maa tuminuun walaa haddana wuxuu dhahay nin kaahina alif walaa biqowli kaahini qaliila maa tadakaruun tanziilu min rabbi alcaalamiin markaasoo ku ta-afura adig kabacdina walaashiis isagoo qur-aan akrinaysa waa kuyi markau la dagaalamay kabacdi saa ku ta-afura marka uu soo islaamay marka cumar iyo xamza markay soo islaameen marka muslimiintii waa tanafusu sucadaa neef weynaa kasoo goday sababtoo laba ninoo diracyaalo waaweynay ahaayeen aada u qiimo badan nabigaana u duceeyay cumar ilaahay inuu islaamka soo geliyo marka waxay arkeen in rag waaweyn oo maarata abubakar oo nin qiimo lahaa oo xoolana lahaa oo islaamay ka hor iyo rag waaweyn haddana rag xoog lahaa oo diracyaal ahaa oo maarata yacni aan agtooda la mari karin islaameen waxay arkeen islaamka inuu soo xoogeysanayo nacam uma aslama xamdatu cama rasuulilahi sal alla alay sl ayaa islaamay iyo wa jamaacatun kahiiruun oo cumar uu kamid yahay saddex beri kabacdi cumarna islaamay wa fashal islaam islaamka marka aada u faafa marka waa la dareemay yani magaalada falamaa ra-ad qurayshun dalik markay arrintaa aragtay oo weliba markuu cumar islaam laba saf inta la noqdaa safna cumaraa horkacay safna xamsa markaasay dhahay raggii diracyaalkahabaa hogaaminaya maanta looma dhawaa karo muslimiin saa-ahaa waa arrintaa waa xumaysay wa ajmacuu waxay ku kulmeen oo isku waafaqeen an yatacaaqaduu inay heshiis ku gaaraan calaa bani haashim binilmutalib ibni cabdimunaaf labadaas go-aan inay ka gaaraan oo dadkuwa ayaga kasoo horjeeda waa maxay allaa yubaayicuunahum inan waxba ka gadanayn allaa yubaayicuun walaa yunaakixuun inaysan gabdhana ka guursan loona guurinayn walaa yukallimu ay la hadlin walaa yujaalisuuhum aynan la fadhiisan xataa yusallimuu ilayhim rasuulu llahi sal alla alayh wasalam ilaa rasuulka ay uga soo dhiibaan wa katabuu bidalika saxiifatan waraaq oo heshiisa waaran ayay qoreen marka waaran ay qoreen marka wa katabuu saxiifatan wacallaquuha fii saqfii saqfi lkacba kacbada saqaafkeeda ugu sarey ayay ku dhejiyeen marka sababta loo goyna waxaa waaye reer banu mutalib iyo reer bani haashim muslimuhum wa kaafiruhum waxay dhaheen nabiga maanta ma arkeysaa ma goyneyno ma sallineyno waa difaaceyno marka insha allah waa sii wadi doona insha allah arbacada sala allahu calaa maxamedin waali saxbi